suldaana marka hore soo dhowow bal waxaad qiimeyn ku samaysaa xaaladda etoobiya iyo xilligan بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة على نبينا محمد الله سبحانه وتعالى ما له الحمد لله إثيوبيا waxay ku socotaa kala guur iyo kala yaac iyo inaan mar dambe dib isugu soo noqon maadaama ay ahaayeen qowmiyado aan af isku af ahayn isku diin ahayn isku dhaqan ahayn gumaysi weyn oo imbereberada oo amxaara ah na ay muddo boqol sana isku haysay iyadoo garabka helaysa gaalada caalamka iyo kaniisada caalamka waana bar u dhex taalla dalal muslimiin ah boqol sano ka hor ayayna dhulka qabsatay dhulka muslimiinta oo ka mid tahay shiin shiin oo ah shawa gobolka liyahadir oo saba ah ilaa harar ilaa dhul badan ilaa ay soomaaliya qabsato ilaa ninka marka inay burburayso oo ay kala yaacayso oo ayan soo noqonayn baa muuqata markii la eego eh, odoloska ama saadaalinta siyaasadda dunida gaar ahaan eh, geeska africa marka la eego sida ay wax u socdaan dowladda etoobiya waxay awoodi kari weysay inay xakamayso kacdoonnada dadka qaarna waxayba leeyihiin ma aanan filayn in xukuumadda etoobiya ay sidaasi xuub caaro u tahay maxaad ka odhanaysaa dhankaas iyo jahwaraarka haysta abiy axmed saan kuu sheegay horta etoobiya ma aha dowlad weligeedna ma noqon dowlad laakiin waxaa jiray embareya dor yar oo dhaqaalaheeda iyo siyaasaddeeda iyo caskiradeeda laga maamulo nimanka reer galbeedka ah gaalada ah iyo kuwa bariga oo ruush ka mid yahay weligeedna saasay ahayd nidaam jiray oo saliibiya ama nasaaro ah oo caalamka jiray oo aan u hilina ma jiro laga soo bilaabo kii bortugiiska oo nimanka laatiinka markii awoodda lahayn romaankii oo la socotaayo romaanku markuu haysto dalalka carabta ee shaam iyo dhulka iyo caalam kale etoobiya ama xabashidii etoobiya magaca dhowaan baa la sameeyey oo erey giriiga oo dadka wejiga guban laakiin abasiniya ama xabashida amaarada iyo tigreega ah oo isiyagu suqolaah diinna wadaaga inkastoo ay ku jiraan dad mudan oo muslimiin ah oo aqaliyaad ah haddana nimanka orthodoxiska ah ayaa maaragtay xoogga lahaa waa nimankii muslimiinta la silaaci jiray ilaa abraha yeman xilligii caamul fiil ku dumay ee uu rasuulka caleyhi salatu wasalam ku dhashay niman kacbada weerara weeye qorshii baana weli maankaga jira ee waana axaadiistan waa caddeynayaan aakhirka inay nimankaas uhandadi doonaan mar kale kacbacada taa marka waxaan ka wadaa dowlad maahane dad masaakiin oo la caburiyo oo beeralayska ah oo aada u tabar daran oo soomaalidu waxay dad muslimiinta soomaalida ama geeska waxay dad xool leh ama geeleeya ama looleeya ninku markuu xool leeyahayna sharci ma qabto lamana khasbi karo lamana caburin karo gumaysiguna soomaalida wuxuu uga adkaan waxa weeyaan waa xoolaha ay keynta la gelayaan laakiin qofka beeralayda ah beeraha haddii laga hor istaago oo laga gubo meelu aadan laakiin ninkan intuu xoolihiisa dararsado ayuu keynta gelaya wixii laga dhaca mooyaan marka dad masaakiinoo saasay ahaayeen boqortooyo gaalo dabada ka wada oo iyaduna gaalo ahaydna way caburisay taa ayayna boqol sano iyo dhowr boqol iyo afar sano ku dhawaad ku jireen markii laga soo bilaa kun iyo sideed boqol sideed iyo lix markii uu madiq isagoo dameerka wata uu soo galay shawa ama gobolkan asaba oo muslimiintu aada uga xoog badneed nimanka oramada muslimiinta ay gacanta ku hayeen iyo ilaa hararna uu gaaray marka taa laaldigeed wuxuu dowlad ma noqon dowladna ma ahayn etoobiya ma tegin warshe aniguma jirto inta nidaamyadan ay ka tahay inaan tago laakiin dadka soomaaliya waxay ku leeyihiin wuxuu waa eh, xuub caaro oo wax weyn ma aha dadkan dad masaakiin oo la bahdilay la baabasho weeye inay orama halkaa gaadhana waa falilahi alxamdu aan la filayn inay iska celiso eh, nasaarada xune khaliyaadka ah geeska africa ka talisa ee hadda nin shaati usoo gelinaysa sida kan murtadka ee abi axmed leeyahay oo la tiriyo inuu iyagoo ka dhashay laakiin asalka ee hadda soo baxday cabdinimadiisa markii la arkay inuusan ahayn orome uu yahay amxaar ama dhuxul maaragtay dambas la huwiye wararkii ugu dambeeyey ee ka yimid etoobiya ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee markii ay xaaladdu sii xumaatay waa uu goodiyey isagoo jooga wasaaradda gaashaandhigga islamarkaana wata dharka ciidanka wuxuu ku hanjabay inuu cudud milatari u adeegsanayo qowmiyadda oromada inkastoo markii horeba ciidanka uu ku fasaxay tani ma dhaawici karaysaa ee wixii la odhanayey nobel barayska ee reer galbeedku ay siiyeen kuna xayeysiinayeen oo ay ku odhanayeen waa nin nabadeed horta nimanka siiyey mobaresku waxay wuxuu yahaa way ogaayeen kumay khaldanin mana qabo inay hadda barteen ay hore u yaqaaneen inuu qorshahan samayn doonaa way ogaayeen wayna ku talagaleen inkaarka lagu qaldo oo nimanka oromadahayo tirada badan oo muslimiinta ah lagu jaawareersho oo la yidhahdo meesha kee baan ka saaraynaa nin idinkaan idiin dhibaynaa na qorshahaasku ahaa kolley iyaga laftoodas caanan doonaan oo haddii qolada qorshaha ogeed ay qolada kale ay daacad ka ahayd finaankus mid maaha ay soo baxdo inuu noocan yahayna su-aalo waa layska weydiin doonaa isaga iyo naagta xumayd ee barma muslimiintan haysay ee iyana nabal baleeska la siiyey su-aalo badan baa soo noqonaya oo dad badan oo akademiga ama ah maaragtay scholars falanqeeya siyaasadda caalamka way ogaan doonaan oo way soo baxaysaa oo kolley waxa uu ahaana buu la soo baxay ninkan jaajiis buu ahaa diinta ka baxay askari ah usaana way ogaayeen laakiin waxaa mahad ilaahay ah in orommadu ay fahamtay intooda muslimiinta ah kuwa la amxaareeyey oo amhaarig laga dhigay mooyaane amhaar oroma laga dhigamay oo aqliyaadka macyaha laga bedelo sidoo kale ah mooyaane inay intii kale fahamtay mar dambana aan loo adeegsan karin kaar dambe oo la adeegsan jirin waana fashil siyaasadeed sidaa muuqata haddii uu wasaaradda gaashaandhiga degay tuutana gashaday ingiriis waa xalkii ugu dambeeyey oo uu gaaray xalka ugu dambeeya hadduu dagaal gaaro waa fashil iyo inuu ka cararo meesha wax kale ma jiraan dhanka oromada marka la eego kacdoonkooda mar qura ayuu isqabsaday adis ababa iyo dhammaan gobollada ay degaan saa darteed ma loo fasiran karayaa caro iyo ciil hore ayaa ku jiray oo ay u qabeen xukuumadda ninkii heesaaga ahaa ee laga dilayna wuxuu uga dhignaa meelaan rabay roobma iigu da'ay maya ormadu nimankooda siyaasiyiinta ah oo sida ninka la yidhaahdo jawaahir maxamed iyo maaragtay xamse borana iyo siyaasiyiinta guud ahaan oo muslimiinta oo badani ninkan sanadkii o dhaba way fahmeen dhul dhan buu diyaaro ku baabaasha dhulka oromada ah oo oromadu degan tahay marka ninkan inuu cadow ahaa nimanka siyaasiyiinta ah way fahamseen muslimiinta ah dadka shacabka in yar baa inta badana waa fahamseen laakiin maanta waxa way taagan tahay walahi alxamdu dadkii boqolkiiba boqol maxaa kuwa gaalada inay fahmeen inuusan ninkaana xataa qoomiyan oroma ahayn oo yahay amxaar loo qariyey oo loo keeno lagu madahabaabiyey dhiigoodii iyo dagaalkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo kacdoonka ay kula dagaalameen abasiiniyadii tigreeg ahaa iyo amxaaradii waxaana walahi alxamdu ah ina colaadda amxaarada iyo amaaradu ay soo baxday tigreeguna awalba colaad bay tirsaneen saasay ku tageen marka kaar la adeegsado iminka oo lagu dejiyo oromo ma jiro haddii markii hore isaga lagu dejiyey taana waxay khasaaro iyo lugooyo iyo fashil siyaasad ku tahay nimanka gaalada awalba waxaan dhoodhooli jiray ee ilaalin jiray sidii kunta ka ilaalin jiray inay meel ku dhacdo waa tahay etoobiya markaa hadda halkeebay u socotaa maxaase la odorosayaa horta waxaa muuqda isbedello deg deg ah etoobiya weliga isbedel ka dhacaa nabad kuma dhici jirin marka laga reebo kan oo booska la khiyaanayo oo ninkii hore laga saaray oo khiyaanaha laakiin kuwa laftigeeda dhiig iyo kacdoon iyo wakti baa keenay dhaqaale dad badan baa loo laayay waxaa muuqata horta wixii raad ahaa oo calaamad ahaa oo abasiiniya ama nimanka ortodokska ah ee xabashida xataa waxaa la damiyey kuwa yurub ku yaal la socotaa wimbledon magaalada xaafada la london ka mid ah taaladii loo dhisay xayasalaas markuu ka cararay qabsadii uu talyaanigu qabsaday dhulkan xabashida dhulka soomaalidu ka mid ah ilaa asagoo gaaray oo ka cararay xayasalaasi soddonaadkii bartamihiisii kun sagaal soddonaadkii waa la dumiyey dad baa dumiyey oramo ah muslimiin ah miliq taaladii ku taal dib harar baa la waayay asmara adsaba qarkay u saaranta in la wadumiyo walow xoog milatari ilaalinayo marka horta taariikhiyan xataa calaamadiyaa isbedelay oo waxaad maraysaa in isbedel muuqdo oo runtii konkareyda oo aan dahsoonayn uu meesha ka muuqdo laba xal un baa imaan kara aniga say ila tahay in ninkan meesha laga qaado oromada muslimiinta loo dhibo jawaahir raggiis markaana aqaliyaadkii masiixiga ah ilaalintii meesha ka baxaan wejiga geeska africa ama taarikhda geeska africana ay u fulanto baal cusub tan kale waxa weeye in qoomiyadahani ay kala yaacaan oo dhulka ugu badan oo sentarkaana oromada ayaa iskale ilaahay dejiyey labadaa arrin wax ka dhaxayn kara ma jiraan sida u muuqato weye wax kale kaar kale oo la isticmaali karo halaysan karo inay arrintaasi muuqatana waxaad ku garanaysaa qalabku isaga ugu shaqeeyey waxaad umaraysaa laftigiis ayaa wuxuu isku wadaa hagardaamo ama waxda ingiriiska sabataaj sababtaa dharkii buu labistay dadkii buu laayey waxweye waa meel aan laysaga soo noqonayn buu gaarsiiyey ama meel xaaladdu aan laga waxaa kaloo daliil ah muuqata in reer galbeedku ay ka aaminsan yihiin haddaa arto arrin laga aaminsana waa arrin aan way out ama exit waxa la yihahdo si bixiye aan lahayn oo aan loo heli karin xal lagu bedelo ama xal maaragtay lagu xaliyo leanna haddii xal jiro halalka way ka dhawaajin lahayn laalaaliyeen xalkeedu maanta waxa labadaa mid etoobiya oo kala yaacdo in walba gurigiisa u tashado weliba tigreeg way u dhutinayeen inta badan ay muslimiintu saaraan oo oramada ay wixii la heshiiyo muslimiin cadarta soomaalida guraagada wixii muslimna ee kuwa kale aqaliyaadka ah iyo in nimanka muslimiinta loo dhiibo xukunka oo etoobiya sidaa lagu ilaaliyo markaana weji kale oo ka daran kaa ayaa soo bixi kara ugu dambayntii suldaan maxamed garyare kulley dowladda etoobiya waxay saameyn ku leedahay soomaaliya oo ay dhul hore ka haysatay qaybo kale oo hor lehna ay ku habsatay sannadihii lasoo dhaafay waxa hadda ka dhacaya magaalada adis ababa iyo kacdoonnada iyo anafada ay sameynayaan qowmiyadaha ma isleedahay way habboon tahay inay soomaalidu wax ku qaataan soomaalidu cabdirsax isma jirto dana dad baktiye weeye dana waa dad nool kuwa baktiye oo fila laga soo bilaabo fila soomaaliya fadhiya iyo wixii la midaba ma oran karaan mana keenin xabashida iyagu awooday ku keeneen awood tahay male xabashida reer galbeed baa keenay danay u keeneen waa ilaalinta lagu ilaaliya muslimiinta iyo amisoomka marka horta ninkii wax keenaa xasaari karto ma keenin marka horta kuwa baktiye oo ninkaas ugu horreeyaan iyo waxa la mid oo gobollada jooga ka taliyaan oran maayo laakiin inta awalba la dagaalanaysay xabaday ku wadaysaa oon la dagaalanaysaa ama shacab ha hadaan ama nin qor wataan ama nin dowladda ka taageero oo siyaasi ah afkaar iyo mabaadiba lagu kala